xaflad goordhow lagu qabtay daartani v o eda ee cohen bildin ayaa waxaa lagu dhaarshay agaasimaha cusub ee laamaha v o eda madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yabarow ayaa waxa uu ka qayb galay xafladaasina si koobanna wuxuu noogu soo koobayaa xafladda iyo sida u dhacda cabdiraxmaan mahadsanid zahra xafladani waxay ahayd xaflad lasii abaabulay oo in muddaaba aan sugaynay oo loogu talagalay in lagu dhaariyo agaasimaha waxaha kala duwan iyo laamaha kala duwan ee v o a ay hoos imaan doonaan waa ninka la yidhahdo michael abromovis oo noqon doona agaasimihii koob iyo soddonaad ee soo mara v o a waxaa xafladda ka soo qayb galay dad aada u tiro badan oo u badnaa dadkii uu la soo shaqeeyey sanooyinkii badnaa ee uu saxaafadda ku soo jiray oo ay ku jiraan dad badan oo ka tirsan washington post oo uu muddo badan ka soo shaqeeyey waxaa kaloo aan ka arkayay meesha oo dhex marayay dad hadda wakhtigan hadda la joogo weli congresska maraykanka ka tirsan kuwo hore uga tirsanaan jiray dad kaloo caana sida matalan waxaa ii muuqatay samanta power oo maakano mar u n ka u joogtay maraykanka congressman raskin ninka la yidhaahdo oo maryland ka soo gala dad aan la tirin karin oo aad iyo aad u tiro badan waxaa xafladda isaga ku dhaarisay agaasimaha ama aan idhaahdo madaxas ugu sarreeya golaha loo yaqaano u s g m oo ah golaha sare ee maraykanka u qaabilsan warbaahinta oo dhan oo v o n ay qayb ka tahay haweeneyda ugu sarreysa marwo amanda benet ayaa dhaarisay oo dhaartii halkaasi ay markale ku aqbalay markii la dhaarshay kadib bay haddana marwo amanda benet iyo abramovis ay wada fadhiisteen halkaasoo ay dhowr su-aalo ay ku weydiisay oo ay ku xaarbaaraysay sida uu u arkayo waxaa isaga la gudboon waxaa u imaan kara inta uu joogo waxa uu qaban karo markuu hadalkiisii haddaan soo koobo waxa uu ku nidar galay inuu inta uu joogo uu xafidi doono asaaska ay v o a ku fadhido ee ah in warar rasmiya oo aan been lahayn oo isku dheelitiran oo dadku ay nooga barteen oo adduunka daafihiisa meel walbo ay joogaan ay nooga soo cabtumaan uu sii xajin doono uuna sii adkan doono qodobka kale oo aan aad ula dhacayn wuxuu ahaa in wariyaasha v o a meel kastoo ay joogaan ammaankooda uu sugi doono uuna ku dadaali doono wax alla wixii ammaankooda aan waxyeelaynin sidaasoo kale waxa uu yidhi bilicsta iyo hagaajinta v o a wixii looga bartay ee ah waxa dadku ay run ahaan ugu yimaadaan v o a ayaa laygu ogyahay in aan sii xajiyo waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yabarow oo istuudiyaha v o eda ee tabinteenna tooska idaacaddeenna fiidnimo ee caawa iyo dunida igu warramayay kadib xafladii goordhaweyta lagu dhaariyey madaxa laamaha laanta afka sooma laamaha v o eda guud ahaanba